alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllh عlى mxamad وعlى ali mxamed واctubila اlإkhlaaص fi lmanwiyi fala tasixu bالtashriiki fima nuqila waاstuniyat أshyaء kaالtaxiya maca غayriha tasixu fiha الniya wawaqtuha fi qowli kuli qaadati muqaarinu lأwli cibaadati wanaxwihi waاstuniyat minhu suwar kaالsawmi wالzakati mima qad dakar waqarnuha bkuli lafظi اlأwli in kana dikra waajibu clى اljali naxwu الصalaati lakin اlmukhtaaru lilbacdi yakfi curfa اlاstixdaaru kdaka qarnuha clى التaxqiiqi bاlأwli nisbiyi wاlxaqiiqi walaysa dukra yaجib istixdaaruha ilى اlfaraaqi bal kanfa اnsixaabuha ama maxaluha faqalbu naawi fi kuli mawdici bila munaawi wاctubira اlإkhlaaصu ikhlaaska ayaa la tixgeliyay fi lmanwiyi waxa markaa la niyeynayo lagu ikhlaas sameeyo falaa tasixu asixi mayso bالtashriiki wadaajin markaa yani la wadaajiyo oo wax yani cid kale lala wadaajiyo yani ma ansaxayso fiima nuqila waxaa lasoo raray marka yani sida lasoo raray lagu socdo iska tamaamulbeyt buu uga jeeda yani ikhlaaska waxa weeye camalkii in markaa shawaa'ib shirki in laga saafi yeelo oo markaa yani camalka markaa rabbi loo khaalis sameeyo oo cid kale markaa aan wax kale lagu barxin ee ilaahay markaa loo saafi yeelo kaasaa ikhlaas la yidhaahdaa waana markaysagaa shay casiira yani waxa weeye waana u fududiye ciddii ilaahay u fudaydiyo laakiin sidiisa waa u adag yahay masaa'il bay culammadu ka warramaan baabulikhlaasi markay ka hadlayaan masaa-isha ay ka hadlaan waxaa ka mid ah camalkii haddii markaa qasdi kale uu galo oo yani camalka ilaahay dartii baa loo samaynayey ha loo sameeyo ee waxaa markaa gashay sifadiisii in markaa yani la sisiyaadiyey oo riyaa iyo istus iyo wax lamidi soo galeen camalku miyuu wada burayaa ma inta ziyaadada abaa buraysa sawaab ma ku yeelanayaa mise ku yeelan maaye markaysa yani waxaa ka dhacaya uun faralkiibaa ka dhacaya yani aqwaal baa mas'aladaa ku sugan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu marba soo galo qadar yar oo riyaa ah oo istus ah walow kamaalka camalka ha ku saabsanaado iyo sifadiisa ziyaadee camalkao dhanba waa burayaa oo wax markaa sawaaba ka heli maayo waana sida cizudiin ibni cabdisalaam laga soo naqliyey culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa la eegayaa camalka niyada baacisadeed qofka ku kaliftay yani waa nooce ma riyaagaa ku kalifay mise waxa ku kalifay marka waxa weeye baacis diiniya oo ilaahay inuu camalkan ugu dhowaado labada iyama weeyaan haddii marka ay noqoto inay haalib u tahay camalka oo baaciska iyo waxa ku kalifay ay u badan tahay ligayri illaahi inay tahay markaas waa buraya laakiin hadday markaa tahay baacisku inuu u badan yahay oo ujeeddada ugu weyne camalka u kaliftay ay tahay taqarubu rabbi ugu dhowaanayo yacni sidaas iyada ay tahay camalka marka asalkiisu ka buri maayo ee culamada qaarkood waxay yidhahdeen sifadan siyaadada ah ee dheerdheeraynta ah ee qurxinta ah ee uu ku sii daray ee uu is yidhi ha lagugu ammaano ama markuu arkay markaa cid agtiisa ku weyn oo eegaysa uu sii dhaaddhaaday camalkii oo siisii siyaadiyey siyaadadaasaa ka buraysa asalka camalku waa u sugnaanayaa bay yidhahdeen asalka camalku waayo asalka camalka markaa kuma sugnaa wax riyaa la yidhaahdaa ee kamaaliyaadkan siyaadada ah ee dheeraynta iyo qurxinta iyo waxyaalaha noocaasa ayuu markaa ku saabsan yahay ee camalka kale waxa weeye ilaahay baa loo sameeyey mar hadday caynkaa iyadaa tahay sifadan siyaadada abaa ka buraysaa laakiin camalka asalkiisu baaqi buu u noqonaya baaqi ayuu u noqonaya waxaanay markaa masalada noocaas oo kale uga qiyaasteen acmaasha qaarkood baa waxaa dhici karta inay ku kulanto qasdi markaa looga dan leeyahay ilaahay in markaa looga jeedo oo in loogu dhowaado looga dan leeyahay iyo markaa qasdi adduunyo ayaa acmaasha qaarkood yacni ku kulma yacni shareecaduna markaysaga xun haddana ay cafiday waxaa ka mid oo kale saxaabada markaa waxay samayn jireen mawaasimta xajka way ka tijaaraysan jireen oo waatay yidhaahdeen markaa sida xadiiska bukhaari uu tilmaamayo cukaad iyo majanno iyo yacni dulmajaaz suuqaq bay ahaan jirtay waktigii jaahiliyadii yacni waa meelo markaysa waxaan markaa yani ka mida mawaadicdii manaasigta lagu qabanayay marka cukaad iyo majanno iyo iyo waxa weeye dulmajaaz suuqaq bay ahayd waktigii jaahiliyadii waagii dambe saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam waa ka ta'asumeen oo bimacnaa waxay ka baqeen inay dembi yacni ugu timaado iyagoo markaysagaa xajinaya inay haddana tijaaraystaan oo halkaas markaa tijaaro camirtaan waxay is yidhahdeen wararka arma arrinkaa ku dambowdaan markaasaa waxaa ku soo degtay qowluhu tacaala laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum yacni wax markaa dembiya kuma qabtaan inaad doontaan markaysagaa fadli xagga ilaahaya bimacnaa waxa weeye inaa markaa xajka gudihiisa ka tijaaraysataan dembi kuma qabtaan ibnu cabbaas isagu wuxuu akhrin jiray fii mawaasim alxaj buu ku dari jiray oo laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum fii mawaasim alxaji buu akhrin jiray baa layidhi waxaa dhici karta markaysa waxaan markaa ama qira'a shaada weeye ama markaysaga calaa sabiili tafsiir ayuu markaa uga jeeday dabeedna qiraa'a ahaan baa loo soo naqliyey markaa taaba yacni waxay culammadu yidhaahdeen mar haddii ujeeddada ugu weyn iyo baaciska ugu weyn ee qofku ku kallifay inuu xajiyaa ay tahay taqarubu ilaahay ugu dhowaanayo arrinkan ku saabsan tijaaraduna ay tahay arrin markaysagaa iska soo dhex galay oo niyadii asliyada ahayd aynay ahayn haalibkuna xagga kale ay tahay qofka ajarkii waa u sugnaanayey waxna markaa kama yeelayn baa layidhi ajarkii yani markaa waxa inay nuqsaamiso waa dhici karta laakiin waxa weeye ajarkii markaysaga waa u sugnaanayey oo sawaabna waa ka helayay faralkuna waa ka dhacay marka ashyaa noocaas ah ayaa markaysaga halkan ay kudheeda kaga warramaan oo markaa yani masalada tashriiga ku saabsan markay sheegayaan ama camalka markaysaga asaalatan ba ilaahay keyrkii loo sameeyey kaasi inuu baatil yahay waa iska markaysa waxa markaa waadix oo waxa weeye waa mid markaysa waxa markaa iska cad weeyaan wuxuu yihi marka ashyaabaa laga reebay buu yihi sida markaysaga waxaan markaa taxiyada oo kale yani markaa waa laga reebay buu oo wax kale markaysaga weheliso niyadu waa asaxaysaa niyadu waa asaxaysaa bimacnaa wuxuu ujeedaa laba cibaado markaysagaa niyada in laga dhaxaysiiyo yani waxa weeye waa mid markaysagaa suuroobi karta kaataxiya fainaha laa tabtulu bitashriiki maca fardin aw naflin aakhara wa misluha kulu ma almaqsuudu minhu lficlu marka waxa weeye yani markaa camalkiibaa waxa weeye laba cibaado ayaa niyadii laga dhaxaysiinayaa laba shay oo cibaado ayaa labadaba looga wada jeeda yani labadaba yani marka ayaa looga wada jeeda saddex bayd oo markaysa waxaan markaa uu soo aroorinaya saaxib alxaashiya oo ashyaa wasnigeeda ku saabsan ayuu markaa keenaya oo baxrulbasiit marka yani ah mustafcilun faacilun mustafcilun faclun kan wasnigiisu waa faclun facilun iyo faclun mid walba waa ku yimaada marka waa faclun kan marka wuxuu ihi fii wasni ashyaa bayna alqawmi aqwaalun qaala alkisaa'iyu ina alwasna afcaalu wqala yaxya bixadfi laami fahiya idan afcaau wasnan fi lqowlayni ashkaalu waisibaweyhi yaquulu lqalbu sayaraha lafcaaa fafham fadaa taxsiilu maa qaalu bimacnaa saddex markaysa waxaan markaa ra'yi inuu ku sugan yahay yacni ra'yiga ugu mashhuursan oo kasiibaweyhi ah oo inuu wasnigiisu marka uu ahaa lafcaaa inuu yahay lafcaaa oo shay unbay ahayd markaase hamsadii markaysaga ugu dambaysay ayaa markaysaga la keenay xagga hore yani marka ayaa la keenay marka yani ashyaau marka la yidhaahdo hamsadaasi yani ugu horaysaa waa tii shay un ugu dambaysay dabeed marka qalbi baa ku dhacayo lafcaau buu noqday lafcaau ayuu markaa noqday yacni qaar kalena waxay yidhaahdeen maya waa afcaalun weeye oo hamsadii markaa ugu dambaysay waa tan markaysagaa baaqiya tan kale markaa loogu horraysiyena waa ziyaado oo afcaalun weeyaan yacni mid kale waxa uu leeyahay maya markaysagaa laamkii waa la xadfay oo hamsadii ugu dambaysay waaba maxduufo afcaau weeyaan afcaau oo markaysagaa laamkii waa maxduufatu laam saddexdaa weji weeyaan marka laakiin lafcaau oo sida markaysagaa siibawahiya ayaa ugu mashhuursan oo sida badan ahlucilmigugu sheegaan wa waqtuhaa fii qawli kulli qaadatii wa waqtuhaa waqtiga niyadu fii qawli kulli qaadatii yacni markaa culammada markaa qaadada ah ee bimacnaa lagu daydo ra'yigooda dhammaantood ay qabaan muqaarinun liawali lcibaadati waa mid ku lamaan awalka cibaadada weeye oo bimacnaa maxalkay dhacaysaa waa cibaadada awalkeedii weeye wa naxwihi waistusniyat minhu suwar yacni awalka cibaadada iyo waxa la midka ah waxa la midka ah bimacnaa inay muqaarino la tahay oo markaysagaa ku lamaan tahay waistusniyat minhu suwar waxaa laga soo istisnooday suurooyin kaasawmi waazakaati mima qad dakar yacni waxa weeye sida soomka iyo zakadoo kale ayaa laga soo istisnooday mima qad dakar xaal ay ka mid tahay waxyaalaha markaysa waxa markaa la sheegay ee bimacnaa bacdu alculamaa ay sheegeen yacni bacdi ay sheegeen wa qarnuhaa bikulli lafdi alawali in kaana dikran waajibun cala aljali wa qarnuhaa lamaanaynta lagu lamaaneeyo bikulli lafdi alawali yacni markaa lafdiga markaysa waxan markaa ugu horeeya dhammaantii lagu markaa lamaaneeyo yacni ay bikulli waajibin min lafdi alawali yacni shay kasta oo waajiba in lagu lamaaneeyo oo waxa weeye lafdiga ugu horeeya ka mida in kaana dikran waa hadduu markaysagaa yacni dikr yahay oo wax malfuuda lagu dhawaaqayo xus a uu yahay waajibun waajib weeye cala aljeli qowlka jeliga ee muuqanaya marka lagu socdo naxwu salaati waa sida salaadoo kale weeye taas laakiin ilmukhtaaru ha yeeshee tan la doortay lilbacdi bacdi culammada ka mida markaysaga waxaan markaa yacni xaaluu u sugan yahay yakfii curfan istixdaaru yakfii waxaa ku filan yacni curfan markaysaga ay fi lcurfi istixdaarun markaysaga yacni xaadirsi lasoo xaadirsado curfan ay fi lcurfi curfiga gudihiisa lagu soo xaadirsado oo bimacnaa niyadii ay tahay markaysagaa mid yacni markaa joogta oo aan markaysagaa maqnayn taasaa markaysaga waxaan markaa ku filan kadaaka qarnuhaa cala ataxqiiqi bilawali nisbiyi waalxaqiiqi kadaaka saasoo kale u ahaaday qarnuhaa lamaanaynta lagu lamaaneeyo cala taxqiiqi sida markaysaga yacni taxqiiqa a marka lagu socdo bilawali nisbiyi awalkii nisbe ahaan loo nisbeeyey bimacnaa shayga marka shay kale loo eego yacni awal noqonayo horaynaya laakiin aan xaqiiqatan markaysaga awal u ahay iyo walxaqiiqiyi iyo awalkii markaysaga xaqiiqiga ahaa yacni lamaanaynta lagu lamaaneeyaa sidaasoo kaley marka ahaatay sida taxqiiqa ah marka lagu socdo halkanna wuxuu inooga warramayaa yacni maxalka ay niyadu dhacayso iyo wakhtiga ay dhacayso wuxuu ka horreeyey masalada ku saabsan wakhtiga niyada maxalku waa dambeeya wakhtiga niyadu cibaadada awalkeeda ayaa lala imanaya cibaadada awalkeeda ayaa niyada lala imanayaa oo markaa lagu lamaanaynaya ahlucilmiga markaysa waxaan markaa yacni la qallito ama lagu daydaana sidaas yadaa ayay markaa qabaan sidaas yadaa ayay qabaan ashyaabaa laga reebo ashyaada laga reebay waxaa ka mid a soomka iyo zakada oo soomka waxa weeye niyada in laga hormariyo ayaa markaysagaa waajib ah oo awalkeeda waa inay ka horraysaa yacni man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa sawma lah yacni ninkan waxa weeye soomkii aan habeenkii ku baryin oo bimacnaa juz habeenkii ka midii aanu yacni niyeynin yacni inuu markaa soomo wax soom la yidhaahda ma laha marka waxa weeye taasi waxay kuu tilmaamaysaa soomka in laga horraysiiyo ilaaba ilaa inay waajib tahay zakada muxuu u raaciyey zakada wuxuu u raaciyey bimacnaa iyadu waa jawaasoo soomka waa ka duwan tahay ha yeeshee kuwa kalena markaysaga waa ka duwan tahay oo waxa bannaan in markaa yacni zakada laga hormariyo yacni wakhtigeedii niyada in laga hormariyo waa bannaantoo tacjiil wax la yidhahdaa zakada waa ku bannaan ha yeeshee markaysagaa waajib maaha isaga in laga hormariyo soomka taasay kaga duwan tahay soomka taas ayay kaga duwan tahay yacni waxa uu yihi wailxaaquhu azakaata bisawmi maxmuulun kama qaalahu zarkashiyu cala ana kula minhuma yasixu fii niyatihi taqdiimu yacni haleelishinta uu haleeshiiyey yacni zakada uu soomka haleeshiyey waxaa lagu xambaarayaa sida zarkashi uu yidhi in mid kasta oo labadooda ka mida uu asaxayo niyadiisa markaysagaa taqdiim wax la yidhaahdo iyo horumarin inay ku asaxayso wain iftaraqa fi imtinaaci almuqaaranati fi sawmi duuna azakaati haba ku kala tagaan in waxa weeye lamaanaanshuhu lagu lamaaneeyaa awalkeeda inay mumtanic tahay soomka laakiin zakada aynay mumtanic ku ahay walihaada kaana ataxqiiqu kama qaalahu zarkashiyu inahu laysa lana maa yamtanicu muqaaranatuhu wayajibu taqdiimuhu ila asawm yacni markaa zarkashi siduu yidhi baa taxqiiqu yahay oo ah in la yidhaahdo ma jiro wax markaa horumarinta la hormariyaa ay waajib tahay muqaarano in lagu sameeyaa niyadu awalka markaysagaa cibaadada ay ku lamaanaataana ay markaa tahay midaan markaysaga yacni bannaanayn in la hormariyaana ay waajib tahay ma jirto soomka mooyaane sidaas aawadeed yacni markaa zakada daritaanka lagu daray saasaan nadar ugu sugaya laakiin xaysiyada isagu kaga darayaa geesta uu kaga darayaa waxa weeye waa in labadaba markaysa waxaan markaa in la hormarin karo marka cibaado kasta oo markaa dikriya oo alfaad ah oo marka waxa weeye wax lagu dhawaaqo ah lafdiga markaysa waxaan ugu horeeya yacni in markaa lala lamaaneeyo oo markaa niyadii lagu dheeho lafdigoo dhanna ay markaysagaa weheliso sidaas iyada a markaysaga markaa weeyaan sidaas iyada a weeyaan sida salaadoo kale salaadu markaa dikri baa lagu galaa oo waxa weeye allahu akbar ayaa lagu xidha marka allahu akbar iyo niyadu waa inay isku lamaanaadaan weeyi laakiin sida markaysaga waxaan markaa ay culammada qaarkood doorteen waxa markaysagaa ku filan in waxa weeye si curfi ah ama sida loo bartay in markaa istixdaar marka ay tahay niyadu oo qalbigii markaysagaa lagu soo xaadiriyo qalbigaas marka lagu soo xaadiriyo awalkiina markaysaga ama awalkaasi nisbi ha ahaade ama xaqiiqi ha ahaade inay asaxayso markaa weeyaan wuxuu yidhi wa waqtuhaa waqtiga markaysagaa niyadu fii qowli kulli qaadatii culammada markaysagaa qaadada ee hogaamiyeyaashaee lagu daydo hadalkooda dhammaantood muqaarinun wuxuu ku lamaan yahay liawali cibaadati cibaadada awalkeeda ayuu ku lamaan yahay wa naxwihii iyo markaysagaa waxa awalka cibaadada markaysagaa la midka ah wastusniyat waa laga istisnoodo waa laga reebay minhu markaysagaa yacni madkuurkaa lasoo sheegay suwar suurooyin baa laga reebay ka sawmi wazakaati weeye waa sida soomka iyo zakooyinka markaysagaa weeye waxyaalaha laga reebay mima qad dakar xaalay ka mid tahay waxyaalaha kitaabka asalkaa uu sheegay oo suyuudi markaysagaa ashbaaha uu ku sheegay wa qarnuhaa lamaanaynta la lamaanaynayo bikulli lafdi lawali lafdiga markaysaa waxaan markaa ugu horeeya dhammaantii lagu wada lamaanaynayo in kaana dikran hadday cibaadadu dikri tahay waajibun waajib weeye cala aljali yacni qowlka markaysagaa daahirka a marka lagu socdo naxwu salaati cibaadada dikriga waa sida salaadoo kaleoo takbiir baa lagu galaayoo dikri ah laakiin ilmukhtaaru ha yeeshee sida la doortay lilbacdi xaaluu mukhtaarku markaysaga u sugan yahay bacdi culammada ka mida yakfii waa ku filan yahay istixdaarun markaa xaadirsi niyada lasoo xaadirsiiyo qalbiga lagu soo xaadiriyo ayaa ku filan curfan ay filcurfi curfiga gudihiisa kadaaka saasoo kaley ahaatay qarnuha lamaanaynta lagu lamaanaynayo cala taxqiiqi markaysagaa sida markaa taxqiiqa ah bimacnaa sawaabkaah marka lagu socdo bilawali nisbiyi awalka markaa nisbada loo nisbeeyey walxaqiiqi iyo awalka markaysagaa xaqiiqiga ah lamaanaynta lagu lamaanaynayaa sidaas oo kale ayay ahaatay awalka xaqiiqiga iyo awalka nisbiga waxaa laga tilmaamayaa awal xaqiiqiya waxaa la yidhaahdaa waxaan wax kale ka hormarin ee xaqiiqatan shayga ugu horeeya ee awal nisbiyena waxaa la yidhaahdaa waxa markaa shayga wax ka horeeyaa jiraan laakiin qaar kale oo ka dambeeya marka loo eegayuu awal u yahay markaa nisba ahaan kuwaa marka loo eegayuu awal u yahay laakiin wax ka horeeyaa waa jiraan markaa sidaas iyada ah waxaa laga tilmaamayaa awal xaqiiqiya iyo awal nisbiya yacni sidaasaa markaa looga jeeda walaysa dukran yajibu istixdaaruhaa ila alfaraaqi bal kafa ntixaabuha walaysa yajibu waajib ma aha istixdaaruhaa markaysagaa niyadii in lasoo xaadirsiiyaa markaysagaa waajib ma aha ila alfaraaqi markaysagaa laga gaadhayo dikran ay tadakuran ama istixdaaran yacni xaadirsi in lasoo xaadirsadaa markaysagaa waajib ma aha bal kafaa waxaa filan insixaabuhaa markaysagaa yacni intii kale inay ku soo jiidanto oo ay noqoto markaysaga waxaan markaa in xukunkii niyadu markuu sugnaado istisxaab inta kale inay usoo gelayso taas iyada abaa markaysa waxaan markaa yacni ku filan halkanna waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa ama inoogu sheegayaa in waxa weeye niyadii inaynay markaa waajib ahayn cibaadada inta laga faaruqayo o dhan niyadii inay wada joogtaa yacni mid markaa laazima ma aha ee waxa ku filan markaysaga yacni niyadii in marka hore lasoo xaadiriyo oo la keeno markaa lasoo xaadiriye dabadeed waxa weeye waxay noqonaysaa markaa yacni wax munaafiya oo diidaya niyadii ama markaysagaa burinaya haddaynay jirin inta kale markaysagaa inay niyadii yacni munsaxib iskaga soo noqonayso iskaga soo jiidmayso sidaas iyada ah ayay markaa noqonaysaa masalan la odhan maayo salaaddii haddaad niyeyso oo aad allaahu akbar baa tidhi waad niyeysa ilaa intaad ka baxayso niyadaasi waa inay qalbigaaga xaadir saa ugu ahaataa oo kaflo yari aynay ku dhicin oo mar qura aynay ka mashquulin oo aanad mar qura ilaawin ila waxaa dhici karta salaaddii markaad gasho in waxa weeye umuuro kale iyo sheeko kale ay ku soo galaan oo shaydaanki uu kugu yidhahdo udkurkadaa udkurkadaa waxayo waxaa xasuuso oo dabeedna markaa salaadiiba aad ilowdaa laga yaaba a markaa bacdiba aad adkeeyey oo waxay yidhaahdeen maya niyadaasi waa inay tahay mid mustaxdara oo mar walba taagan waa inay tahay oo kaflo yari aynay ku dhicin arrinkaasina waa cusri oo yacni dadka qaalibkoodu waxay awoodi karaan ma aha inay markaysagaa niyadii in yaroo kafliya aynay ku soo darrinin iyo in yaroo waswaso oo markaysagaa qofkii niyadii ka mashquulinaya ee niyadii mar walba siday markii horeba xaadir u ahayd ee allahu akbar markaad lahayd ay u joogtay inay mar walba sidaa u taagan tahay taasi waajib ma aha mid waajiba markaysagaa ma aha markaa qowlkaas markaysagaa uu sheikhu sheegay ee uu yihi bal kafaa insixaabuha qowlkaasaa markaysaga waxaan markaa raajixa ahlucilmiga markaysaga ahlucilmi badan baana markaa sheegay oo shaaficiye iyo kayrkoodba markaysaga ahaaday ayaa mas'alada noocaasana yacni markaa tilmaamay marka waxa uu odhanayaa waxa weeye yacni sheikha la yidhahdo alcalaa'i ee muxadiska ee shaaficiga ahi waxa uu ihi waraabicuha laa rayba fi ana niyata laa yushtaradu istixdaaruha daa'iman fima hiya shartun fiihi litacaduri dalika inay taasi mustaxiil tahay oo bimacnaa aynay dhici karin darteed ayaan markaysa waxa markaa loo shartinayn mar kasta inay noqoto mid markaa waxaweye mustaxdaroo lasoo xaadirsaday faiktafa shaaricu biistisxaabiha maca cadami lmunaafi laha shaaricu wuxuu ku kaaftoomay in niyadii la iska istisxaabo oo bimacnaa waxa weeye la iska weheshado oo wax markaa yacni diidaya oo niyadii burinaya mar haddaanu jirin in iyadii markaa niyadii yacni la iska istisxaabayo oo la iska weheshanayo siday markii hore u joogtay la odhanayo alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan inta waxa weeye niyadii markaa inaad goynayso oo khilaafkeeda niyeynayso oo cibaadadii inaad ka baxdo amaba cibaadadii cibaado kale aad u beddesho amaba markaysagaa niyadu waxayna la-aanteed asaxaynin aada la timaaddo sida waxa weeye riddo oo kale a umuuraha noocaas ee munaafiga isagaa munaafiga keeni doono oo sharxi doonee umuurahaasi markaysa waxaan markaa haddaynay imanin niyadii mar hadday joogtay waxay noqonaysaa waxa weye markii hore xaqiiq ahaan bay u joogtay markan dambena xukum ahaan bay u joogtaa markii hore xaqiiqa ahaan ee aad soo istixdaartay ee qalbiga ku soo xaadirisay waxay u joogtay xaqiiqa ahaan markan dambena xukum ahaan bay u joogtaayoo waa niya xukmiya mar haddaanaad markaysagaa khilaafkeeda niyeyno inaad ka baxdo iyo markaysagaa inaad wax kale u beddesho midnaba aanad niyeynin waxa weeye markaysagaa waxaa jira yacni xaqiiqatan baynay u joogin laakiin waa xukmiyo faiktafa shaaricu biistisxaabiha maca cadami lmunaafi laha wa takunu niyatu fii xaali istisxaabiha xukmiyatan bay noqonaysaa buuhi walmunaafi laha yakunu biniyati qaciha waxa munaafiga markaysaga yacni niyadii ka hor imanaya waxa weeye waa in markaa la niyeeyo in la qaciyo iyo walkhuruuju min tilka alcibaadati cibaadada in laga baxo wa biqalbi alcibaadati ilaa sifatin ukhraa iyo cibaadada markaysagaa in loo gediyo in la niyoodo yacni oo loo bedelo sifaday ahayd mooyaane sifo kale wa biqalbi alcibaadati min sifatin ilaa ukhraa yacni sifo kale in loo gediyo in la niyeeyo markaasuu wuxuu ka warramay markaysaga calaa'i saddexdaa shay buu sheegay shayga afraad ee kale markaysagaa la haleeshinaya waxa weeye waa inuu ridoobo oo niyadii waxayna la-aanteedba asaxayn buu meeshii keena sidii baabu u niyeysan yahay oo iyada markaysaga waxaa kama bixin ha yeeshee munaafiq kaluu keenay oo ridduu la yimi oo waaba gaaloobay salaaddii siduu ugu jiray ayuu markaysaga waxaan markaa qiyaamadii ka shakiyey kufriguu ku dhacay markay sidaas iyada a noqotay waxa weeye salaaddii waxay noqonaysaa baatil ay noqonaysaa baatilo ayay noqonaysaa waayo munaafi baa yimi markaasuu yidhi walcibaadatu walcibaadaatu fii qatciha binniyati calaa arbacati adrubi yacni cibaadaadku siday niyada u jaraanna afar nooc weeye wax markaysa waxaan markaa yacni niyada markaysaga qacigeedu markaysa waxaan markaa uu burinayo iyo wax aanu burinaynin iyo wax asaxu ay tahay inuu burinayo iyo wax asaxu ay tahay niyada qacigeedu inaanu burinaynin afartaa qaybood bay u qaybsamaysa salaadoo kale haddii markaysaga qofku uu niyeeyo inuu salaadii ka baxo yacni marka waxa weeye markaasay buraysaa xataa hadduu isku qabto uu yidhahdo war salaadda ma iskaga baxdaa mise waad iska sii wadataa waaba taradudayba yacni waaba buraysaa bay yidhahdeen salaadoo kale markaysa waxaa niyadu waa in markaysa waxaa markaa qaciga waxaa la yidhaahdaa inuu niyadii markaysaga qaciyaa oo uu markaa goosto inuu ka baxo yacni arrinka noocaas amaba ka taradudo waxa weye waa burinaya xajka iyo cumradoo kale in la niyeeyo in laga baxo kuma buraan buu yidhi wathani alxaju waalcumratu falaa yabtulaani biniyati alkhuruuji qaطcan liannahumaa laa yabtulaani bilficli lmufsid falianlaa yuqطaca binniyati awlaa yacni waxa uu yidhi xajka iyo cumrada haddii la niyeeyo in laga baxo kuma burayaan sababtuna waxay tahay ficilka fasahaadinaya ayaabanay markaysaga xajkiiyo cumradu ku burin marka inay niyo ku burinna waa uga mudnaansho badanta nooca kale ee markaa saddexaad waa wax markaa la ysku khilaafsan yahay laakiin asaxu ay tahay asaxu markaysa waxaan markaa ay tahay inuu markaa burinayo waalhaalisu alwudu'u walahu ictibaaraan axaduhumaa xaalatu ficlihi wa niyatu muctabaratun fiihi jazman waistidaamatan faidaa qatacahaa fii asnaa'ihi inqaacat wahal yabtulu maa madaa fiihi wajhaani axaduhumaa nacam ka salaati wa asaxuhumaa laa yabtulu waxa uu leeyahay markaysa waxaan markaa sida sixada badan lihi waa inaanu markaysa waxaan markaa buraynin laba weji baa markaa ku sugnaada oo shaaficiyadu ka leeyihiin laakiin asaxa sida ahi waa in markaysa waxaan markaa aanu buraynin yacni markaa weeyaan waa inaanu buraynin bacdi kale oo culammada ka midna waxay leeyihin markaysaga waxa maye xaaladda lagu dhex jiro haddii la niyeeyo markaysaga weysadii markaa in la qaciyo waa markaysagaa buraysaa bay yidhahdeen laakiin siduu sheikhu maray waasaxu waa inayn markaysagaa buraynin nooca kale afraad waa soomka iyo ictikaafka oo qadcu niyo markaysagaa ma ku buraya mise kuma burayo yacni waxa weeye laba marka yacni asal oo kala duwan buu markaysagaa labadaba shabbahaa oo labadaba yacni laba asal oo kala duwan ayuu labadaba shabbahaa oo waxa weeye waxaana u egyahay salaada gees buu ka shabbaha xajkiiyo cimradana gees buu ka shabaha xajkiiyo cimradana gees ayuu markaa ka shabaha marka laba shabaah baa sidaas ugu sugan sidaas aawadeed ka uu shabaha badan yahay baa la haleeshiinaya masaladana waxaa ku sugan markaysagaa laba qowl baa ku sugan laba qowl ayaa markaysagaa ku sugan marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maya markaysaga waxaan markaa waa burayaa oo yani marka ictikaafka iyo soomku niyatulqaci waa ku buraya macna kutubta markaysaga shaaficiyada qaarkoodna sidaas iyadaabay tilmaamaan sidaas iyada ah ayay markaa tilmaamaan nawowina waxa uu sharxulmuhadabka ku yidhi sida mashhuurka ah waa inuu markaysaga xool markaa burayo yani markaa weeyaan inuu burayo weeyaan yani markaa qaadi xusein iyo qoryo kalena waxaa laga soo naqliyay inay yidhaahdeen buri maayo marka ishkaal buu soo arooriyey calaa'i oo waxa uu yidhi haddii markaysagaa soomku niyada uu ku burayo waxaa ka dhalanaysa qofkii niyeeyey markaysagaa soomkii inuu markaa jimaac iyo galma uu ku buriyo isla markaa uu galmada niyeeyey inuu soomkiisi buray baa ka dhalanaysa sidaas aawadeed hadhow yacni galmada uu la imanayaa yacni soomkii isagoo soomanba markaa uma imane isagoo wax kale ku afuray oo dee maa soomkii ka buray oo qadciga niyada ku afuray ayuu markaysa waxaan markaa u timi markaa galmadii ay timi marka waxaa ka dhalanaysa inaan kafaare laga waajibin baa ka dhalanaysa culammadana wax qabaa in marka waxa weeye ninkaa galmada sameeyey markuu niyeeyey buu markaa ka buray hadhowna markaysagaa kafaare laguma lahaa wax sidaa qabaa ma jira waxa uu yidhi wahuwa qawiyun mutajihun qowlka qaadi xuseene ah markaysagaa niyadu ma burinayso waa qowl qawiya buu yidhi markaysagaa wajiih ah lianna alkafaarata inama tajibu cala almujaamici fii ramadaana ida afsada bihi sawma yawmin min ramadaana falow kaana alcazmu cala aljimaaci mufsidan lam yusaadifu aljimaacu sawman yufsiduhu fakana yenbagii anlaa tajiba kafaaratu kamaa low kaana akala qabla aljimaaci sida markaysagaa galmada ka hor hadduu wax cunoo kale aan kafaara uga waajibaynin shaaficiyadu siday qabto ayay tanna ahayd inaynan kafaara uga waajibin haddii qadcu niyada keliya yacni ay ku burayso walaa rayba fii annahu laa yata'ataa aljimaacu min shaksin qabla alcasmi calayhi waxaana markaysaga aan shaki ku jirin qofna galma inay ka dhacdaa inaynay suurtoobi karin mooyaane inuu ka hor intaanu galmada samayno casmi la yimi wa hada ishkaalun qawiyun walam ara axadan tacarada ilayhi kaasina waa ishkaal qawiya buu calaa'i odhanayaa axad markaa u banbaxayna ma arag buu yidhi sidaa waxa uu ku yidhi kitaabkiisa la yidhaha almajmuucu almudhab fii qawaacidi almadhab oo waxa weye waa kitaab makhtuud ah laakiin labada jus ee ugu horreeyaa laga daabacay waxay kaga taallaa mujalladka koowaad safxadda laba boqol iyo saddex iyo siddeetan ilaa laba boqol iyo shan iyo siddeetan kitaabkan kitaabka daba socda ee waxa weeye markaa kitaabkii calaa-uun markaa isagaan weliba u nisbaynin oo aan markaa wax isnaad la yidhaahdo u samayn oo markaysaga odhan calaa-i wuxuu yidhi aan sheeginna kitaabkaa inuu daba socdo ama ikhtisaarinayo xisni qawaacidkiisa siduu maray afarta mujallada ee alqawaacid markaysagaa liabi bakrin alxisni kitaabka markaysa waxaan markaa uu xisni qoray ee alqawaacid la yidhahda afarta mujallada isaguna sidaasuu usoo naqliyey umana nisbayninoo ma odhan calaa'i baa yidhi xataa erayada markaysaga uu ku tacqiibinayo iyo qultuda uu odhanayo waxaad moodaysaa xisni isagu inuu leeyahay baad markaysagaa moodaysa oo waxa weeye markaa ma sheegayo cidda markaysagaa hadalkaas tidhi yacni hadalkaa intuu sidaa usoo naqliyo waa dhici kartaa inuu xaraf ama kelmad inuu kelmad ku bedelo laakiin wax kale uu kaga duwan yahay ma jirto waxa uu xataa ku gebagabaynayaa wa hada ishkaalun qawiyun walam ara axadan tacarada ilayhi yacni marka waxa weeye abubakar alxisni baa wuxuu kuleeyahay marka axad u banbaxay marka ma arag cidda hadalka tidhina waa calaa'i weeyaane isaga ma aha ee hadalku isticaaruu ku ahayo waa miduu soo ammaanaystay munaasibku wuxuu ahaa inuu u nisbeeyo ciddii markaa ishkaalaadka tidhi ama hadallada tidhi ama sidaa u taxriirisay ama tafsiilisay inuu u tiiriyabay marka ahayd qawaacidda xisnina waxa uu hadalkaasi kaga yaallaa mujalladka koowaad laba boqol iyo afar iyo afartan ilaa laba boqol iyo siddeed iyo afartan marka dukri ereyga la yidhaahdo iyo dikri waa kala duwan yihiin dikri waxa weeye waa xuska dukrina waa khilaafu nisyaan waa xasuusadka weeye addukri haddii lagu yidhahdo addukru oo daalka la godo waxa weeye marka waa tadakur baa loo jeedaa iyo xasuusad oo waxa weeye marka waa khilaafu nisyaan ama waa muqaabilu nisyaan ilowshiyuhu muqaabiluu yahay laakiin dikri haddii la yidhahdo waa sheegis ama waa xusid yacni sidaas iyadaa weeyaan walaysa yajibu waajib ma aha istixdaaruhaa niyadii in lasoo xaadirsadaa dukran ay tadakuran waa mafcuul mutlaqa weeye istixdaaran oo kale iskala micno tahay istixdaar bay mafcuul mutlaqa u tahay ila alfaraaqi ilaa inta laga faaruqayo in la xaadirsi in lasoo xaadirsado yacni ma waajib aha bal kafaa waxaa ku filan marka isagaa niyadii insixaabuhaa markaa jiiditaanka ay ku soo jiidmayso yacni waxa weeye intii kale markaa baaqigana ay ku soo jiidmayso taas iyadaabaa ku filan baaqiga kale afcaasha kale ee dhacaysa ay ku soo jiidmayso ayaa marka isagaa ku filan arrinkaa waxaa laga istisnoodo oo laga reebay xajka markaa yacni niyada la niyeeyo acmaasha markaa gudahooda la samaynayana afar camal oo ka mida mid weliba niyo gaar uu u baahan yahay oo lama odhanayo niyadii markaysaga awalka kaa dhacaysay ee aad markaa xajka soo niyeysay ayaa weli munsaxib ku aho kuu soo jiidmayse haddii markaa aad ka qaafil noqoto afcaasha niyadii waa ku asaxaysaa la odhan maayo ee imaamu shaafici waxa uu yidhi yacni afar markaa umuurood ama markaa oo acmaasha xajka ka mida waajib waxa ah ama shardi waxa inuu niyeeyo ayaa shardi ah afartaa camal waxa weeye waa ixraamka waa wuquufka waa tawaafka waa sacyiga afartaa mid waliba markaysaga waxay u baahan yihiin yacni markaa niyo gaara ayay markaysaga u baahan yihiin sidaas yadaa weeye waxaa laga soo naqliyaa markaysaga inuu yidhi cizadiin ibnu cabdisalaam yacni mas'ale ayuu markaysaga waxaan markaa isaareeyey masaladaasi waxay tahay ixraam iyo niyay maxaa kala tihiin wuxuu ihi niyada iyo ixraamku xoogaa waa markaa shiddo badan yihiin sida loo kala saaro buuri haddaad tidhaahdo ixraamku waa niyada haddaad tidhaahdo dee niyadii baabulshuruud bay ahayd yacni waxa weeye shayguna inuu shay shardi u noqdo haddana laftiisii ahaado dee wax suuroobi kara ma ah ee inay kala duwanaadaan baa la yaqaanay waa midda kale haddaad tidhaahdo ixraamku waa talbiyad iyo labaygta waxaa lagaaga jawaabay markaysa waxaan markaa talbiyadu yacni markaa ma aha rukni ma aha baa lagaa yidhi marka rukni mar haddaynay ahayn iyaduna waa inay markaysaga ka duwanaata marka ishkaalkaa wax igaga daran ma aragbu markaa uu yidhi maxay noqonaysaa ixraam iyo niyay maxaa kala tihiin culamada qaarkood waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen yacni niyadu waa niyo caam oo markaysagaa iska mutlaqo iska guud ixraamkuna waa niyo khaas ah oo waxa weeye markaa dukuulkii xajka ama cumrada markaysagaa la niyoonayo taas iyadaa markaysagaa weeyaan markaa niyo mutlaq iyo niyo khaasa bay kala yihiin oo mucayana oo waxa weeye dukuulkii la niyoonayo sidaas aawadeed baa farqi ugu dhexeeya bay markaa yidhahdeen amaa maxaluhaa maxalkeeda miyaafa qalbunaawi waa ka niyoonaya qalbigiisa u maxala fii kulli mawdicin meel kastay markaa ku timaado qalbiga ayaa markaysagaa maxal u ah ka niyoonaya qalbigiisa bilaa munaawi mid markaysagaa yacni qowlkaa la coloobayo khilaafaya la-aanteed falaysa yakfii kuma filla allafdu markaysagaa iyo talafudu dhawaaqa lagu dhawaaqo bilisaani carabka lagaga dhawaaqo niyadu kuma filla maca intifaa'iha inay ka maqan tahay lala qabo min aljanaani qalbiga ay ka maqan tahay lala qabo waalqalbu wallisaanu xaysu ikhtalafa falyuctabar bilqalbi min gayri khafa wuxuu qoray wallafdu bilisaani laakin waa khata waxaa sawaabku yahay walqalbu wallisaanu xaysu ikhtalafa falyuctabar bilqalbi min gayri khafa wa shartuha atamyiizu walislaamu waalcilmu bilmanwiyi ya humaamu wacudda ayضa faqda ma yunaafi waniyaة اlqaطci min almunaafi waminhu riddaة faqd اlqudra ayضa calى اlmanwiyi fafqh amra ومنه فقد الجزم والتردد لكن هنا مستثنيات تريد واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا وما قدم فهو المعتمد وفي اليمين خصصت ما عمما ولم تعمم ما يخص جزما والنية اللافظ قول مجمل مقاصد اللفظ عليها تحمل وحكى قري والنية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته الذي القاصر والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله خاتمة واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة والقلب واللسان والقلب مركز قلبك واللسان عربك حيث اختلفا قرط اسخلافان فليعتبرها التي حقليو بالقلب قلبك التي حقليو من غير خفا يعني مركا قرصوني لأنتين قلبك التي حقليو halkan waxa uu ka warramayaa maxalka niyadu ay ka dhacaysaa weehalkee taas iyadaa ahlucilmigu waxay qabaan siday jamaahiiru ahlucilmi sheegeen qalbiga ayaa markaa maxalka niyadu ka dhacaysa ay tahay meel kasta abwaabtoo dhan wax farqiya ma laha culammada qaar baa waxay ka istisnoodeen oo ka reebeen xajko waxay yidhaahdeen xajka markaysagaa niyadiisu waa in lagu hadlo waxay u jeedaan markaysagaa labayka allaahumma bixajin wa cumra in la yidhaahdo ama labayka allaahumma bixajin in la yidhaahdo ama labayka allaahumma bicumratin in la yidhaahdo taas iyadaa bay markaysagaa u jeedaan laakiin waxa weeye niyadu waa shay ka ziyaadaa talbiyadana waa shay sideeda laynoogu sharciyeeyey talafudka niyada lagu talafudayo xataa xajka mashruuc ma aha oo talafudka niyadu waa inaad tidhaahdo yacni waxa weeye nawaytu an axuja iyo wax la mida sidaas oo kale markaysaga waxaan inaad tidhaahdo wey taasina markaa mashruuc maaha baabulbidac ayay markaysagaa gudagelaysa fuqahada qaarkood laakiin way istixbaabeen oo cibaadaadka waxay yidhaahdeen waa in markaysagaa la niyeeyayo nawaytu an afcala kada waa inuu qofku yidhaahda oo waxa weeye si markaa carabki iyo qalbigu ay isu kaashadaan oo niyadii markaa loo soo xaadirsado waa in sidaas iyada alla sameeya oo taasaa markaysagaa u kaalmayn badan niyadii in afkana laga yidhaahdo qalbigana la doono in laga tasawuro labadaa marka laysu geeyo niyadii markaysagaa waa xoogoobaysa weliba wasaawiska iyo waxyaalaha noocaasina waa fara badan yihiin bay markaysaga waxay yidhaahdeen culamada qaarkood waxay markaa u nisbeeyeen imaamu shaafici inuu qabo markaa salaada in lagu talafudo niyada sidaas oo kale ayay markaysaga yani culamada qaarkood u nisbeeyeen shaafici inuu qabo laakiin warka noocaasi war saxa ma aha shaaficina lagama soo rarin eraygu ku odhanayo markaysaga niyada in lagu talafudo ayaa markaysaga mashruuca oo uu qofku yidhaahdo markaa nawaytu an usalliya iyo wax la mida inuu yidhaahdo ta noocaas oo kale yani markaysaga mid yani shaafici ka sugan ma aha laakiin ibnulqayim waxa uu leeyahay arrinka wahmigu uga yimid dadka qaarkood ee shaafici ay u qaateen inuu qabo niyada in lagu talafudo waxa markaa hadalku yidhi bay qalad ka fahmeen hadal buu yidhi hadalkaasoo odhanaya yani waxa weeye salaadu cibaadaadka kale lama mid aha yani markaa lagumana galo falaa tushracu ilaa bidikrin dikri lala yimaado mooyaane si kale laguma galo dikrigiibay waxay moodeen in looga jeedo niyadii in la sheego inuu uga jeedo mana aha sidaasee dikri baa lagu galaayo allahu akbar baa lagu galaa allahu akbarna waa dikri taasuu ka tilmaamayaayoo shaafici markaa uuga jeeday yacni nebigana sala allahu calayhi wasalam weligii lagama soo naqlin inuu markaa niyo ku talafuday allahu akbarun buu markaa odhan jiray allahu akbarun ayuu markaa odhan jiray waxaan markaa maqlay qiso yacni wadaaddo markaysa waxaan markaa ka dhacday koonfurtaas yacni nin sheekha ayaa markaysa waxaan markaa oo sunnada iyo tawxiidka markaa aada yacni u faafin jiray ayaa qolyaha marka qabsaday oo yidhi markaysa waxaan marka halkan aad leedahay salaada yacni laguma galo markaysagaa niyo in lagu talafudo kutubtii oo dhan baa qorayso dabeed markaa munaadara ka dhacdo way isu yimaadeeno yacni markaysagaa maqaam weyn ayaa markaysagaa la isugu yimid halkiibaa markaysaga waxaan waxay soo gorteen kutub markaysa waxaan markaa fiqiya oo markaysagaa mutaakhiriintu qortay ayay markaa soo qaateen halkiibu wuxuu yidhi intaynaan hadalka bilaabin su-aal baan idin weydiinayaa ee iga jawaaba markaasay yidhahdeen su-aashu waa maxay waxaan idin weydiiyey maa huwa diin markaasi waxay yidhahdeen markaysagaa diin waxaa la yidhahdaa addiinu maa sharacahu allahu calaa lisaani muxamadin sala allahu calayhi wasalam wixii markaa nebi yacni ilaahay uu ku sharciyeeyey carabkii nebiga ayaa diin la yidhaahdaa markaasuu yidhi wixii aan carabkii nebiga lagu sharciyeyni iga reeban waayo idinkaaba qiray inaynay diin ahayn mar haddii aad idinku qirteen inaynay diin ahayn igaba reeban buu markaysagaa u yidhi marka munaadaro weyn oo saas u dhacday bay marka ahaydoo yacni markii dambena markaysagaa sheekhay masalada yani marka adilo badan uu u daliishaday oo marka yani adilada marka nusuusta yani axaadiista kusoo aroortay iyo wax lamida uu daliishaday mid kale waxa dhacday markaysaga waxaa yani agagaarkan markaysaga ayaa beri hore waxaa ka dhacday nin oday isu iga sheekeeyey inay markaa yani mas'aladaa la isku qabsaday oo markaa yani uu yidhi nin baa waxa uu yidhi markaysa waxaan salaada waxaa lagu galaa allahu akbar oo wax niyo la yidhaahdo in lagu talafudo markaysaga uma baahno waa beri hore markaasaa waxa dhacday oday baa markaysaga yidhi axaadiistii unbuu markaysaga ninkaasina cuskanayay kitaabka buluuqumaraam ku sitay buu yidhi marka axaadiistaas ayuunbu markaa cuskanayay nebigu sala allahu calayhi wasalam allahu akbar inuu ku galay markaasaa oday baa yidhi maya salaada waxaan markaysaga yacni nawaytu an usalliya ahayn laguma galo taasaa ugu horraysa odayga sidaa yidhi oday ida badan buu ahaa markaasuu oma idahaagaa kugu yidhi calaa kulli xaal nuktadaas markaynu iska dhaafno waxa marka yacni uu sheikhu inoo tilmaamayaa carabkao keliya in lagaga dhawaaqaa yacni kuma filla ilaa waxa weeye qalbigana markaysa waxaan markaa lagu soo xaadiriyo oo qalbiga haddaan markaysaga aanay ku joogin niyadii yacni marka waxa weeye carabka in laga yidhaahdaa keliya kuma filla bacdi culamada ka mida muta'akhiriinta waxay yidhaahdeen haddii qofku marka aanu awoodi karayn niyadii inuu qalbiga ku soo xaadiriyo waa sida ibnu nujaym ugu qoray al-ashbaah waannadaa'ire waxa weeye afka waa inuu kaga talafudaa intaas markaysaga hadduu la yimaado aanu si kale kari karayn oo qalbigii inuu kusoo xaadiriyaba aanu awoodi karaynin ee laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha oo waxa weeye intaasaa markaysaga waajibka kaga dhacaya laakiin waxa isweydiinle masuura khayaaliya mise waa wax waaqica qof markaysaga inuu shayga u qasdiyo aan awoodi karayn miyaa jira yacni wax markaysaga mutasawara oo suuragal ah oo dhici kara markaysaga waabana u muuqanba qaar muta'akhiriinta ka mid a markaysagaa ku mubaalaqooday masalada talafudka oo markaasaa waxay yidhaahdeen waaba shardi oo yacni haddii aan lagu talafudin aan lagu dhawaaqin waxba markaa maba jiraan oo wax ka asaxay oo aada niyeysayba maba jira sidaasna markaysagaa waxaa ku tegey yacni markaysagaa bacdi ayaa markaysagaa sidaas markaa qaba muta'akhiriinta ka mida sheekh markaysa waxaan markaa adigu culammadii hore ku dhodhowaa oo bimacnaa waxa weeye mutaqadimiintii noqon maayo muta'akhiriintunbuu istilaaxaan noqonayaa ee oo waxa weeye mutaqadimiin waxaa la yidhahdaa saddexdii qarni ee hore wixii saddexda qarni ka dambeeya muta'akhiriin markaysagaa weeyaan muta'akhiriin weeyaan sheikh la yidhaahdo abu cabdillaahi zubayri la yidhaahdo ayaa wuxuu markaysaga waxaan isagu shardiyey oo culammada shaaficiyada ka mid a oo dhintay taariikhdu markay ahayd saddex boqol iyo koob iyo toddobaatankii ayuu wuxuu markaa isagu shardiyey in lafdiga iyo niyada markaysagaa la kulmiyo oo waxa uhi labada waa in la israaciyo afkana waa in lagaga dhawaaqo qalbigana waa in markaysaga laga niyeeyo shardi weeyaan buu markaysaga wili laakiin culammadu wejiga noocaasa waa daciifiyeen oo waxay yidhahdeen waa mid baciida ama waa qowl shaada bay yidhaahdeen ibnu xajar haytamina waxaa odhanaya oo tuxfaa ku odhanaya waxa weeye qowlkaasi waa qowl shaada shaada ha ahaadee laakiin markaysaga khuruujan min alkhilaaf in la iska sameeyaa fiican laakiin qowlkaasi calaa kulli xaal sax ma aha sawaabkuna waxa weeyaan sida markaysaga ahlucilmiga qaarkood aada ugu nuxnuxsadeen in waxa weeye markaysaga bidaca ay noqonayso yacni khuruuj min alkhilaafna markaysaga daliil sheegaya inay sunno tahay oo markaysaga sunnaynaya lama hayo waa istixbaabun culammada qaarkood ay iska istixbaabdeen oo ay markaa la yimaadeen markaysaga weeye laakiin wax daliil oo sheegaya khuruujan min alkhilaaf wax u sameeya yacni mid la hayo ma aha waxaanu ka hor imanayaa sunnadii nebiga sala allahu alayhi wasalam ayuu markaysaga ka hor imanaya waata kale markaysaga markaa waxa ku sugan haddii markaa yacni la yidhaahdo qof kale wax ka asixi maayaan dee waxaa ku sugan tashriic markaysaga waxaan aan ilaahay sharciyeyn am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah bidacuna baabkaas bay markaysaga gudagelayaan yacni nebiguna waxau yihi sala allahu alayh wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun nawaytu an usalliyana laysa calayhi amru rasuul sala allahu alayhi wasalam walaa amru diini yacni markaysagaa miduu ku dhisan yahay ma aha markaa sidaas aawadeed qowlka noocaasi waa mid daciifa bale qowlka sunnanimada sheegaya mid daciifa weeye ee qowlka markaysa waxa saxiixa ahi waa in marka ay bidco tahay oo in lala yimaada markaysa waxa niyadii afka laga dhawaaqaa yacni inayna mashruuc ahayn ee ay bidco tahay sidaas iyadaa weeye haddiiba laakiin qofku uu ku dhawaaqo afkiiya markaa qalbigiisa iskhilaafo oo waxa uu yihi markaysagaa nawaytu an usalliya salaatalcasri duhur baanu joogaay oo qalbiga ka niyeysan yahay macasar baa u xidhmay oo bimacnaa wakhtigiisii aan la gaadhin oo isaguna aan ansaxaynin mise waxa weeye duhurkii waa u xidhmay jawaabtii waxay tahay markaysaga qalbiga siduu niyeysan yahay baa ictibaar ku yahay oo waxa weeye fal yuctabar bilqalbi min hayri khafa qalbiga ayaa asal u ahaa qalbigaa la tixgelinayaa sidaas iyadaa weeye hadalka uu inoo sheegay qalbiga in la tixgelinayo markay iskhilaafaan ayaa qolyaha xanafiyaduna saas iyaguna u sheegeen ibnu nujaym baa markaa ku sheegaya alashbaah wanadaa'ir ayuu isaguna saa ugu tilmaamay amaa maxaluhaa maxalka markaysagaa niyada miyaa faqalbunaawi waa ka niyoonaya qalbigiisa weeye fii kulli mawdicin meel kastaba markaysagaa qalbiga markaa naawiya ka niyoonaya qalbigiisa ayaa maxalu ah bilaa munaawi markaysagaa mukhaalif khilaafa ila'aante falaysa yakfiikuma filla allafdu markaysagaa talafud lagu dhawaaqaa bilisaani carabka laga dhawaaqaa niyada kuma filla maca intifaa'iha inay ka maqan tahay lala qabo min aljanaani qalbiga ay ka maqan tahay waalqalbu wallisaanu qalbiga iyo markaa carabku sidaas in walqalbu wallisaanu ayaa alaqmaar lmudii'a yacni markaa uu usoo naqliyey wakadalik almawaahib alcaliya sharaxa la yidhaahdaana isagana sidaasay ugu taallaa walqalbu wallisaanu walqalbu wallisaanu qalbiga iyo markaysagaa iyo carabku xaysu ikhtalafaa goortay iskhilaafaan falyuctabar ha la tixgeliyo bilqalbi qalbiga ha la tixgeliyo min hayri khafa qarsooni marka ay qarsoontahay la'aante wa shartuhaa shardiga niyadu atamyiizu kala soocis weeye oo bimacnaa qofku inuu wax kala garanayo wax kala soocay oo wax kala gartay walislaamu islaamnimo weeye waalcilmu bilmanwiyi ya humaamu waxa la niyeynayo waa in la garanayo ya humaamu kii markaysagaa himada badnaayo waa cudda markaysagaa waa la tiriyey aydan markaysagaa lagu noqoya faqda maa yunaafi faqda mar haddii lay wacudda markaysagaa tiri weye wacudda markaysagaa tiri aydan lagu noqoya faqda maa yunaafi shuruudaha niyada inay ka mid tahay aydan taa tilmaamaysa shuruudaha niyada inay ka mid tahay oo halkaa hore sharduha baa lagu noqonaya faqda maa yunaafi an yunaafiiha waxaa niyada markaysa waxaa markaa diidaya ee in la waayo ay meesha ka baxaan yacni markaa taasna waxaad ku tirisaa shuruudaha inay ka mid tahay wa niyatu lqaci in la niyeeyo cibaadadii in la kala gooyo oo la joojiyo ama laga baxaana min almunaafiyi waxaa niyada markaysagaa diidaya ka hor imanaya ka mid ahaatay wa minhu markaysagaa waxaa shuruudaha munaafigay ka mid ahaatay riddatun markaa diintii noqosho laga noqda faqdu lqudrati yacni markaa waxa weeye wa faqdu lqudrati baa ka mid ahaaday yacni markaa nusakha qaarkood waxay qorayaan faqdu lqudra facudda alqudra haddii la yidhaahdana waxay markaa iyaduna waxa weeye waxay noqonaysaa facudda tiri alqudrata markaysaga awoodda aydan lagu noqoyo cala almanwiyi shayga la niyeynayo la awoodo yacni isagana inay shuruudaha niyada ka mid tahay yacni ku tiri bay noqonaysaa haddii kalena waxaa lagu cadfayaa markaysagaa riddatun oo waxa weeye cadfun bikayri caatif bay noqonaysaa wa minhu yacni munaafigay ka mid ahaatay riddatun gaalnima ka mid ah diintii laga noqdo faqdu lqudrati wa faqdu lqudrati baa ka mid ah in awood la waayo aydan lagu noqoyo cala almanwiyi shayga la niyeynayo la awoodo fafqah faham buu ku yidhi amrahu shayga amarkiisa markaysaga yani arrinkiisa faham waa iska tamaamulbay wa minhu markaysagaa munaafigay ka mid ahaatay faqduljasmi in markaa goynta shaygu inuu jaazim yahay oo niyadu ay go-antoo qaatic tahay in markaa la waayo iyaduna munaafigay ka mid ahaatay wataradudu faqdigay ku cadfan tahay wataradudu niyadii in laga taradudo oo markaa yacni laysku qabto war miyaad ka baxdaa mise waad ku jirtaa taasina waxa weeye iyaduna waxay ka mid ahaatay munaafiga laakiin hunaa mustatnayaatun taridu ha yeeshee halkan waxaa jira umuuro la istisnoodo oo soo aroorayo laga reebaayo ayaa markaysaga iyagu jira wakhtalafuu waa isku khilaafeen hal hiya ruknun yani niyadu ma rukniba aw tucaddu mise waxaa lagu tirinayaa shardan shardi baa lagu tirinaya wamaa qudima wixii la hormariyey fahuwa almuctamad isaga ayaa muctamad oo labada qowlkee buu inoo horaan sheegay ruknigu horaan sheegay ruknigaa muctamad oo inay rukni tahay baa muctamad ah wuxuu halkana inoo tilmaamayaa shuruuday niyadu leedahay shuruudaha ay leedahay waxaa ka mid a tamyiiz oo sabigii aan mumayizka ahayn ee aan wax kala garanaynin ee wax kala soocaynin wax markaysagaa niyo la yidhaahdaa kama suuragal aha oo haddaa sawta la yidhi markaysagaa ilmihii yaraa ee sabiga ahaa wa xaj waa u sugan yahay dee taa waa loo niyeynayaayo isagu ma niyeynin isagu waa loo niyeynayaa kaase ilmihii yaraayee la sidaye isagu ma niyeynin manaasigtiina waa la marinaya waa loo tuuraya waa la dawaafinaya waa camal markaysa waxa markaa loo niyeynayo weeye laakiin istiqlaalan wuxuu isagu u niyeeyaa tamyiiz markaa yani ka hor yani markaa mid yani markaa suuroobaya maaha halkaa culamada qaarkood masale ay baraarujiyeen oo salaada iyo caruurta ku saabsan haddaan tilmaamo waxa weeye ahlucilmiga qaarkood waxay markaa sheegeen in waxa weeye sabiga yara ee aan salaadii markaysaga yani garanaynin safka in la geliyaa inayna banaanayn fatwa lajna daa'ima ay kusoo saartayna sidaas iyadaa bay markaa tilmaamaysaa oo waxa weeye inayna banaanayn safka in la geliyaa sabigu haddii aanu markaa ahayn mumayiso salaadii aanu garanayn afcaashi salaada aanu markaysagaa garanaynin safka in la geliyaa inayna mashruuc ahayn waa mida markaysa waxaad markaa waxyaalaha ina mashruuca u ahayna waxa weeye meeshan waxa weeye cid tukanaysaa markaysagaa kuma jirto markuu doonuu jeesanaya markuu doonuu sheekaynaya markuu doonuu iska fadhiisanaya markaa makaankani waa bannaan yahay halalkaana shaydaanka ka soo gelaya safki waxa weye waa saf maqtuuca waxaanu rasuulku sala allahu alayh wasalam uhi man wasala safan wasalahu allah waman qataca safan qatacahu allah waa midda kale markaysaga waxa kale oo ku jirta oo ku sugan yacni dadka markaysa waxaan markaa ku xiga salaada waa waswaasinaya waana ka mashquulinaya salaadii waa iska ciyaaraya marka taana waxa weye waswaso iyo markaysa waxaan umuro noocaasa ayuu ku keensanaya saas aawadeed markaysa ibnu cuthaymiin laftiisuna caynkaas iyada abuu markaa tilmaamay marka calaa kulli xaal ilmuhu hadduu salaada garanayo oo afcaashii salaada uu garanayo oo dahaaradii loo soo ilaaliyo yacni salaadiina marka afcaashii aanu markaysaga ka baxaynin aanu ama aanu iska sheekaynayn ama aanu iska sii jeesanayn afcaashii salaada uu garanayo safka waa geli karaa safka waa geli karaa laakiin haddii kale aanu salaadii markaysaga garanaynin waxa weeye safkii wuu qadcinayaa oo waa markaysaga waa goynayaa waa in marka waxa weeye aan safka la gelinin weeye haddii markaa uu qof wato masaajidka uu keeno waa inuu markaysagaa meel yacni markaa bannaan ama dacala ama xagga dambe aan lagu tukanayn waa inuu fadhiisiiyo oo u yidhahdo halkaa igu sug waa inuu sidaas yadaa markaa uu yidhaahdo laakiin waxa weeye dadka inuu salaada kaga ciyaaro ama safka uu gooyo oo waciidada man qataca man wasala safan wasalahu llah waman qataca safan qatacahu allah inuu u tacarudo taas yadaa maaha hadduu markaysaga yacni ka maarmi waayo waa in markaysa waxaan markaa meel aanu safka ka goynin waa inuu sameeyaayo koone waa inuu mariyaa safka aanu goynaynin waa inuu markaysa waxaan markaa mariyaa waana inuu isagu ku xigaayo oo ka ilaaliya waa hadday si kale suuroobi weydo marka calaa kulli xaal mas'alada noocaasina waxa weeye waa mas'alo yacni markaa muhima shuruudaha loo shardiyo tamyiiz baa ka mid oo sabigii aan mumayiz ka ahayn wax niyo la yidhahdo ma laha islaamnimaa ka mid oo gaalkii markaysaga wax niyo la yidhahdo markaysagaa ma laha waxaa kaloo ka mid a markaysaga shayga la niyeynayo in la garanayo ayaa ka mid a culamada qaar waxay ka reebeen oo yidhahdeen allele xajka ha laga reeba bay yidhahdeen oo isaga iyadaan la garanayn markaysaga waxa la niyeynayo yacni marka ayay bannaantahay bay yidhahdeen sida alashbaah wanadaa'ir oo ibnu nujaym alxanafi uu leeyahay yacni ku taalla oo waxa markaa uu deliishanaya xadiiskii cali ee tilmaamaya markaysaa cali ibnu abi aalib yacni markaa inuu nebigu ku yidhi maxaad soo ihlaaltay oo uu yihi markaysa waxaan markaa bima ahlalta oo waxa weeye niyo mucallaqa oo ku xidhan nebigu wuxuu ihlaalay ee bimacnaa waxa weeye markaysa waxaan markaa uu xidhay ayuu isaguna yacni markaa xidhay markaa noocay tahay ma garanayn laakiin arrinkaa waxaa tacqiibiyey xamawi baa markaysaga kamsu cuyuuni lbasaa'ir ayuu markaysagaa ku tacqiibiyey oo waxa uu yidhi marka waxa weeye caliy bnu abi aalib min xaysu ljumla inuu waxa weeye xaj waajiba inuu samaynayo nebigu waa garanayay laakiin tacyiinka nooca uu samaynayo ma qiraan baa ma tamatuc baa ma ifraad baa taasaa markaysa waxa markaa tacliiqu ahaa waayo xajkii waa la waajibiyey mar haddii xajka la waajibiyey xaj waajiba nebigu intuu ka leexdo markaysaga inuu sunno sameeyaa wax markaa u suuroobi kara ma ahayn marka waxa weeye inuu markaas sameeyo cali bnu abi aalibna inuu u qaato nebigu inuu sunne markaa suuroobi karto inuu xaj sunno ah yani marka iyadoo xajkii faralkaa lagu waajibiyo weli aanu xajiinin inuu la imanayo mid suuroobi karta inuu inuu is yidhaahdo mid sunnaa buu la imanaya ma aha marka tacliiqu wuxuu ku jiray nuucyada ansaagta nusuga uu la imanayo laakiin marka waxa weeye xaj waajiba in la samaynayo waxay ahayd maqtuuc marka maxal ma laha ila alxajada uu leeyahay yani marka ibnu nujaym waxaa kaloo markaysaga markaa ka mida wax markaa munaafiyo niyadii diidaya waa in markaysaga aynay markaa ka hor iman waxyaalaha munaafiga niyada diidayana waxaa ka mida niyadii in la qadciyo riddadaa ka mida waxa markaysaga la samaynayo in marka aan la awoodi karin baa ka mid a waysu weysaysanaya waysadiibuu wuxuu niyeeyey inuu ku tukado iyo inaanu ku tukan labadaba isla mar dee inuu labadaba isla mar sameeyaa oo xaal keliya musalli iyo hayru musalli labadaba noqdaa wax suuroobi kara ma ah marka waxa weeye taasi ma ansaxaysa bay markaysagaa yidhahdeen faqduljasmi baa ka mid a marka dambe aynu carabka soo marin doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka